الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتكره الصلاة صلاة دي بقى لك رئيسة في المزبلة ماشي قشق إن لقلت كده والمجزرة يا ماشي وحلقوا قلوة طريقي في البناء يا وضلا وإلا ذا هم يلا حدثكاي وفي بطن الوادي يدوح دحديث مع توقع السيل أيضا وقف قراد دادنا وفلان يوم والكنيسة والبيعة كنيسة يبيعة إن لقلت كذانا وكراهيو والمقبرة والحمام قبورها هي حمامك وعطن الإبل هي جيلة هرديسة وسطح الكعبة هي كعبة كركيدة وحول يا شيخ وحا كراهياه in salaada lagu tukado masbalada oo meesha qashinka lagu daadiyo ah waayo dee waa meel nijaasaysan oo laga yaabo nijaasta marka uu ku tukado inay dee wax ka soo gaadhaan xataa haddii uu markaas jaadiya wax dhigto dee waxaa laga yaabaa inay nijaasadii soo gaadho majdaraduna waa meesha xayawaanaadka lagu gowraco dee dhiig iyo uusye waxyaalo markaa nijaasooyina ayaa ku dhacaya waa ariiq fi lbinaa waxa weeye waa waddadii iyo meeshii la marayey marka ay meeshu tahay meel dhisa bimacnaa wuxuu tilmaamayaa bannaankii inaanu isagu waddo lahayn allahumma dee indhir iyo wax aynkaasi iyagu ay dee soo xanibaan oo halkaasoo keliya un la maraya mooyaane bal hadday bannaan tahay dee walow dhabbihiiba ha ahaadee dee qofkii marayey wax cidhiiriya iyo wax dhibaato u keeni mayo xaggarunbu uga weecanaya laakiin mar hadday dhismayeel dhexdood tahay ama ay kadimada masaajid iyo guryaha ay tahay dee waxa weeyaan dadkii ayuu markaa ku cidhiiriyayaa isla markaa nafdiisii qalbigiisiina waa uu ku mashquulinayaa oo dadkaa maraya ayaa ku mashquulaya ayuu ku mashquulaya saa daraaddeed baanay markaa salaaddii ay tahay mid makruuha oo abaalmarinteeda iyo sawaabkeedu nuqsaansan yahay dadka markaa ragcadda u dambaysa ama dhowrka u dambeeya kelimada masaajidda iyo jaranjarooyinka iyo meelaha laga baxayo ku tukanaya hadduu qofku meelahaasoo kale istaagana xaq uma laha inuu dadka celiyo ee dadku xaq bay u leeyihin inay maraan hortiisa waayo isagaa kadinkii iyo waddadii ay marayeen ka joogso xurmadii salaaddiisa lumiyey wafii batni alwaadi maca tawaquci sayl dooxyada dhexdooda isagoo weliba filanaya inuu daad soo maraana ayana waa karaahiyo oo dee waxa weeye caqli qalbigiisii ayaa isagana mashquulayaoo mar kasta ma soo maray ayuu is odhanayaayo khushuucdii ruuxda salaadda ahayd baa meesha ka baxaysa kaniisadda iyo baycada kaniisaddu waa meesha yuhuudda baycaduna waa meesha nasaaradu ay markaa waxooda ku gugutaan waayo cibaadadii baan khaaliso noqonaynoo shirki baa ku sugan had iyo goreeno tamaasiil iyo suwarna waa ay markaa sudhaan ka way ku ansaxaysaa laakiin waa karaaho maqbaradii iyo qubuurihii iyadana waa karaahiyo oo nijaas ayay markaa halis u tahay iyo iyadoo la nahiyey dee in markaa qubuurta xaggeeda loo tukado waa inuu qofku markaa meel bannaana uga baxaa waa se haddii aanay qubuur mambuusho ahoo lasoo faqin haddiise lasoo faqay oo markaa waxbana aanu dhigana uu ku dul tukado waxaa laga yaabaa inay nijaasoo salaaddiisu ma ansaxaysa bay idhahdeen xamaamka isagana inta badan nijaaso dee kama khaali noqdo shayaadiintana ma'wi ayuu u yahay ayaa la yidhao sidaasay u diideen wacatani libili geela meesha markay cabto ama horadiisa ahee lagu horo ama markay cabtee dabeetana la durduurinayo markaa loo yar saaro ee ay kaga soo noqonayso ayadana ma bannaana iyadana waa karaahiyo oo nebiga ayaa iyadana nahiyey wa sadxi ilkacba iyo kacbada korkeeda waa iyadana xurmadii oo kacbada oo dusheedaa sare uu baxo waayo xurmadeedii oo markaa meel laga dhaciya haybadeedii iyo sharafdeedii ayaa ay noqonaysaa arrimahaasoo dhanna nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu nahiyey in toddoba meelood lagu tukado filmasbala wuxuu nahiyey in lagu tukado meeshaa qashinka lagu daadiyo majdarada oo meeshaa wax lagu qalaa maqbarada iyo qubuuraha wa qaaricati ariiq waddada bartankeeda waalxamaam wa macaatini alibil iyo geela meelaha horadiisa wa fowqa alkacba iyo kacbada dusheeda riwaayaadka qaar waxay tilmaamayeen inuu yihi toddoba meelood salaadu ku gudi mayso guriga ilaahay kacbada korkiisa maqbarada iyo masbalada meesha qashinka lagu daadiyo xerdhiigta iyo xamaamka iyo meesha horada geela wa maxajati ariiq iyo waddada bartankeeda kuma bannaana waxaa kaloo xadiid nebigu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi araddu kulluhaa masuna ila alxamaam waalmaqbara dhulka dhammaantiin waa masaajid xamaamka iyo qubuuraha mooyaane dhulka intiisa kale oo dhammi waa masaajid waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu nahiyey uu diiday waxaa la weydiiyey mabaar meesha geela markaa xeryihiisa iyo meelaha u fadhiistay yabaalanayo ha ku tukanine wuuli shaydaan ayay ka ahaatee ariga laakiin meesha ku tukada buulo isaga barako ayuu ku sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu leeyahy sheekhu watukrahu salaatu fi lmasbala meesha qashinka walmaqbara walmajdara iyo xeradhigtii waariiq fi lbinaa iyo waddadii dhiska wa fii batni alwaadi dooxa dhexdiisa maca tawaquci sayla iyadoo daadna la filan ayaa karaahiyey in lagu tukado waalkaniisa waalbayca waalmaqbara iyo qubuuraha waalxamaam wa catqan alibili iyo geela horadiisii wa sadxi alkacba iyo kacbada korkeeda wa fii wasawbin marana waa kareeyo fiihi tasaawiiru ay tasaawiiru ku taallo ow shayun yulhiihi ama wax mashquuliya waaltalasumu afduubad watanaqubu iyo indhaxidhasho ayaa kareeya wa cinda khalabati nowm iyo hurdadu marka ay qofka ka qaalib tahay waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo karaahiyaa inuu qofku ku tukado ama dhigto maro tasaawiir leh ama yacni liidliidad iyo calama iyo wax qofka mashquulinaya inuu ku tukadaa waa karaahiyo waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay say caysha warinaysaa fii khamiisa lahaa aclaam wuxuu ku tukaday khamiisa waa maro madow oo murabbaca bay ahayd kisaa iyo buse madow oo afargeesa oo calama leh khadad leh markaasuu eegay markii uu gadoomay baa wuxu hi idhabuu bikhamiisati haadihi ilaa abijahmi wa atuunii biabijaniyati abiljahm fa inaha alahatnii caniifan can salaatii wuxuu hi khamiisadan iga qaada oo waxaa u geysaa ninka abijahmin la yidhaahdo ambijaaniyati abiljahmina ii keena buu yidhi ambijaaniyadduna waxay yidhi iyuna kisaa iyo buste adagoo isagu wax calama aan lahayn maxaa yeela tan iga qaadaysaan buu ihi waxay iga mashquulisay haddeer salaadda ayay iga mashquulisayoo waan eegeegeyo waan fiirfiriyey buuhi talasum oo isagana taqdiyat alfami bithawbin afka markaa inuu xidho marka uu tukanayo mara iyo saaro ayaa karaahiyaa waayo waataynu soo tilmaamaynay inuu nebigu sala allahu alay slm nahiyey wa an yuqadiya arajulu faahu inuu ninku afkiisa daboolo tanaqubkuna waa niqaabkii iyo wejiga wixii ay dumarku ku qarinayeen weeye oo ruuxii dumar ahaan inay wejigeeda daboosha ayana waa karaahiye oo talasumkaa ninka ayuunbaa looga qiyaastay waxay tilmaamaan haddii ay ajaanib iyo rag marka ay ku dhex jirto fitnana ka cabsato iyadu niqaabkeeda way iskaga tukan kartaa wa cinda khalabati noom marka ay qofka hurdadu ka qaalib noqoto isla markaa wakhtiguna waasic yahay una malaynayo inuu soo baraarugayo iyadoon wakhtiga salaadu bixin waxa habboon markaa inaanu luladaa ku tukanin iska yartiisado dabeetana soo kacuu tukado haddiise wakhtigu uu celiili yahay hurdadan inay la tagtana uu ka yaabayo waxaa xaaraanaya inuu markaa sii hurdaayo waa inuu markaa salaadda tukadaa wa sababun mare inuu ku tukado fiihi tasaawiru ayaa karaahiyaa ow shayun yulhiihi ama wax mashquulin watalasum watanaqub afduub iyo weji qarin ayaa karaahiyaa wa cinda khalabati nowm iyo hurdadu markay ka qaalib noqoto faslun fii sutrati almusalli qofka musalligaahi wixii sutra uu ka dhiganayuu ishordhigayey ayuu fasal yahay yustaxabu waxaa la suneeya an yusalliya inuu tukado ilaa shaakhisin shay taagan xaggii inuu u tukado ayaa sunnaha qadra huluthay diraacin oo dhudhu saddex loo qaybiyey labadii dhan wa baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahu alaaatu adrucin saddex dhudhun iyo famaa duun wax ka hooseeya ay u dhexeeyaan fain lam yajid haddaanu helin basada musallan wuxuu fidin wixii uu ku tukanayay sajaadada oo kale aw khata khatan ama khad buu jeexan wayundabu waxaana la sunneeye dafculmaari xiinaydin qofka maraya xilligaa inaad iska joogto wayaxrumu lmuruuru maridina waa xaaraan ilaa idaa sallaa fii qaaricati ariiq waddada bartankeeda inuu ku tukado mooyaane wa ilaa lifurja inuu awdayo meel bannaan oo fi safi lmutaqadim safkii hore ku sugan inuu awdayo mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxaa sunno ah qofku marka uu tukanayo inuu u tukado shay shaakhis macnaa waa wax jirmi lahoo muuqdun baa looga jeedaa oo qadarkiisuna uu kor u yahay qadra huluthay diraac yacni dhudhun saddex loo qaybiyey dhudhunkaas saddex loo qaybiyey labadii huluthay diraac isla markaa waxaasina waa inaanu saddex dhudhun iyo wax ka sii hooseeya mooyaane wax ka badan aanu u jirin waa inuu saddex dhudhun iyo wixii ka sii yarna u jirsadaa ma aha intaad halkaa dhigata inaad xaggaa haddamba isaga baxdo ee waa inaad saddex dhudhun meelaha aad u jirsataa ama aada uga dhowdahay shayguna shay markaasaa u muuqda waa inuu yahay haddaad helayso waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum markuu midkiin tukado falyusalli ilaa sutra wax sutraahoo dadka markaa ka celiya xaggeed ha u tukado hana u dhowaado shayddaanku si aanu salaaddiisa uga jarin nebiguna sala allahu calayhi wasallam markuu tukanayo yacnii halkaa hortiisa ayaa wax waran ama murjin iyo wax ayaa looga taagi jiray si ay markaa sutra ugu noqoto oo aan markaa ay dadku xaggaa uga maraan wixii markaa sutradaa dabadeeda maraana waxba markaas yeeli maayo waayo ibnu cabbaas ayaa wuxuu leeyahay waxaan soo qaabilay anigoo dameer dhadig fuushan oo maalintaa ixtiraamkana dhow rasuulkuna miine ayuu ku tukanayey meel aan jidaar ahayn gidaar ahayn buu u tukanayey hortiisa ayaan maray safka hortiisa baashii dameertiina waan iska sii daayoo way daaqday aniguna safkii baan galay arrinkaana igumuu diidin buu yidhi arrinkaana nebigu igumuu diidin qadra huluthay diraacin buu uhi waa in dhudhun saddexdii saddex loo qaybiyey labadeedu waa inuu yahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi idaa wadaca axadukum bayna yadayhi misla mu'akharati araxl falyusalli walaa yubaali man mara wara'a dalika hadduu midkiin dhigto hortiisa misla mu'akharati araxl yacni waxa weeye mu'akharatu raxligu bahalkan lagu fuulo awrka markuu qofku fuushaya ama wax kale waxaan yaru ku tiirsada qorigan yare ee xagga dambe uu kaga tiirsado ee xagga dambe ka soo haya mu'akharati araxli waa kaa haddii markaa uu hortiisa yeelo kaasoo kale ha tukado wixii dabadiisa maraana yacni yoo aba yeelin waxba ka yeeli maayo mar la weydiiyey nabiga sala allah alay slm sutratu lmusalli waxa u noqonaya sutrada wuxuu ihi mislu mu'akharati araxl waa waxa la yidhaha raxligaa awrta lagu fuulo halkiisaa yaree dambe ee uu ku tiirsado raakibku khashabadaa iyo qorigaa yaree uu ku tiirsado weeyaan waxaanay markaa yidhahdeen ilaa tulutay diraacin dhudhu saddex loo qaybiye labadii ayuu leekaanayaa bay yidhahdeen waxaanuu yidhi waa inuu qofka iyo sutradiisaana saddex dhudhun iyo wax ka hooseeya waa inay u dhexeeyaan oo marka gomadihiisa laga tiriyo ilaa saddex dhudhun iyo wax ka hooseeya waa inay yihiin taana oo bimacnaa mitr iyo mitr iyo badhiyo ayay markaa ku qiyaasan haddii ay intaa laakiin uu ka fogaado sutro u noqon mayso waayo xadiid nebiga sala allah alay slm ka sugnaaday wuxuu leeyahay nebiga musallihiisa iyo jidaarkii u dhaxeeyey ee ugu tukanaya xaggiisa mamaru shaatin neef adhi meel uu maro ayaa u dhaxaysay yani meel neef adhi ka mari karo ayuunbuu markaa gidaarkaa u tukanaya xaggiisa yeeli jiray haddii markaa waxa uu taagayo waaye buu leeyahay uu heli waayo basada musallan wixii uu ku tukanayey buu fidi sida sajaadadii oo kale ayuu iyadana dhiganaya taasaa markaas sura u noqonaysa ow khata khatan ama haddii markaa meel bannaana uu ku tukanayana dee jeex buu markaas ama saasuu jeexan ama saasuu dee usoo waageeran wayacdii nabiga sala allahu alay slam abu daawuud uu soo saaray imaamu hureyre in laga warinayaa nebigu wuxuu le idaa salla axadukum falyajcal tilqaa wajhi shay-an hortiisa waxa yeelo haddii kale markaa ulha taago fain lam yajid macahu casan falyuqtid khatan markaa ha jeexdo had wixii markaa hortiisa maray waxba salaadiisa ka yeeli maayo wayundabu dafcu lmaardi xinaydin eeg hadda markaad sutro samaysato waxaa sunnaa inaad markaa celiso oo alashal falashad baad ku celinaysaayoo sidii mar haddaad sutro dhigatay wixii halkaa isku soo qaada ee dee balaayana aanay wadin haddii dee wax balaayo kale ay jirto oo ama bahal eryanayo ama daberyanayo dee markaa qofka xillama jiro laakiin iyadoo dhulkii kale iska bannaan yahay qofka dee halkaa yaraad ku tukanaysad weli waxaa dhigatay isku soo qaada dee waa inaad iska celisaa oo aad iska riixdaa oo hadba sidaad markaa ku celin karto aad ku celisaa waa sidii dafcu waa horarun sidii saa'ilka aynu ku tilmaamaynay oo kale weeye haddii markaas aad waxyeello u geysatana wax damaanahoo lagu yeelanayaa ma jiro waayo qofku isagaa tacadiya xadgudub sameeyey laakiin waxa laga maarmaana inaan ta adag la bilaabin ilaa ay dee markaa ku kalifto haddaad iska marka hore iska jooji haddii u maraajo iska riix haddii riix maayo dee dhirbaax hadduu dhirbaax maayo feed yani laakiin markaba ha u dedejinin markaa feed yacni waana mushkiladdeeda ayay leedahay haddii qofku uu yacni iminka wuxuuna leeyahy wayaf wayundabu dafcu lmaari xinaydin hadduu qofku intuu wuxuun maqlo wixii isagoon ka baaraan deginoo siday ahayd aanu qaadanin haddii uu siday isaga la noqoto una kukaca mushkiladeeday leedahay waxa dhacday beri baa masaajid hargeyse ku yaalla oo seked ku dhex yaallaa oo seked dheer buu ku dhex yaallaa labada dhinacba intuu qofku soo wareegayo ayaa jamacba ka tegayaa dabeedna labada koonaa looga banneeyey meelo meelo yaroo gogoshana laga gooyey mid baa iskaga xidhay nin baa isku soo qaaday waa salaad subax isla markiiba feer buu qaaday oo qacdii ka yeedhay yacni waxa weeye intaydi jamca ku jirtoo dhan waanu darin dhowr iyo siddeetankii bay ahayd macnaha waa aqoon darro kow mar hortu wuxuu istaagay halkii waddada loogu talagalay bu isagu taagan yahi mar labaad waxa u ogyahay masaajkeediu sakad ku dhex yeelo qofkani intuu soo wareegayo ayaa jamca salaaddiisa waxba ka tegaysaa saalisan dee qofka inuu iska riixo ama dhinac isaga barbaryaa bay ahayde inuu markaa feedhun inuu inuu markaa u miiso may ahayn gartii muddaa lagu jiray oo wiig bay socotay gartii oo labadii la isku qabsadeen oo xataa kutubta laysoo gurto waada laysu doontay marka wuxuu leeya wayundabu dafculbaari xinaydin marka aad wax dhigato ayuunbaa dadka xayndaab ka sabaysata mid aan waxba dhigano halkaa intuu dhigtay haddana gacanta saalabaad arkaysaa marka uu qofku markaa halkaa wax dhigto wey nabiguna sala allahu alay slam wuxu idaa salla axadukum ilaa shayin yasturhu min annaas marka midkiin uu tukado ee wax asturaya dadka ka asturaya u tukado faaraadda axadun an yajtaaza bayna yadayhi uu doono qof inuu ka gudbo falyadfacu marka hore ha iska dafciyo ha iska celiyo fain abaa falyuqaatilu fainama huwa shayطaan ee kada iska joojiyo iska celi buu ku haddii uu isku soo kaa qaado oo intaa ku joogsan waayo dee waddo iyo hilinna adugu aanad ka haysanin falyuqaatilhu fainama huwa shayطaan nebigu wuxu uhi hala diriro shaydaan weeyaan shaydaan baad dabada ka wado salaadaada jirsiinaye markaa waa inaad iska celisaa wayaxrumu lmuruur maritaankuna waa xaaraan mariduna waa xaaraan yacni mar hadduu qofkii halkaa wax dhigtay inaad marto ood hadaa ka gudubtaana waa xaaraan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi low yaclamu lmaaru bayna yaday lmusalli hadduu ogaan lahaa qofkan maraya qofka tukanaya hortiisa maada calayhi waxa korkiisa ahee dembiya lakaana an yaqifa arbaciina khayru low min an yamura bayna yaday waxa uga khayr badnaan lahayd afartan ama sana miyaa yani inuu taagnaadaabaa uga khayr badnaa lahayd qof tukanaya oo siastaro u samaystay inuu hor maro ma garay baraawiga cabdihima afartan maalmood ma afartan bilood ma afartan sannadood waxaanuu nebigu waxaana uu sheekhu leeyahay in la maraa waa xaaraan laakiin maridii xaaraan tahayd laba arrimood buu ka soo reebay ilaa idaa sallaa fii qaaricati ariiq waddada bartankeeda inuu ku tukado mooyaane halkaa waddadadku ay marayaan wakada idaa sallaa biderbin dayiqin ow baabi masjidin ow makaanin yaqlibu muruuru nnaasi fii waqti salaa wuxuu leeyahay shaarixu waxaa lamida qaaricati dariiq waddada bartankeeda macnaha waa wasow ladii yamuru nnaasu minhu wagayruhu waa waddadaa bartankeeda dadku marayaan wakada idaa sallaa biderbin dayiq yani laba sekeo dhexdoo celiiliya hadduu ku tukadona waa la mid ow baabi masjidin ama masaajidka albaabkiisii hadduu ku tukado ow makaani yaqlubu murunaasi fii waqti salaa ama yacni meel ay dadku maraan waktiga salaadda waa jara jarooyinkaasoo kale iyo meelha laga soo degayo markaa qofka maraya ee hor maraya wax karaahiye ma saarna walaysa lilmusalli an yadfacahu qofka meeshaa ku tukanayana inuu dadka celiyo gacanta u taago xaquma laha waa litaksiirihi bisalat fi tilka almawaadic waayo meelaha ah isagaa ku gabood falay oo dee meel aan wanaagsanayn dhigtay halan waxaa loogu talagalay waddada iyo inay dadku maraan salaadaada meel kale la eegeego marse haddaad u halkii dhigato waa inaana dadka markaa waddada aanad ka hor istaagin ood gacanta soo taagtaagin ilaa adaa salaadeedu xurmadeedii lumiye ila idaa sallaa fii qaaricati ariiq wailaa lifurjatin fi safi lmutaqadim masalan qofkii wuxuuse soo taagay albaabkaasi soo taagay wuxuu arkay safkan in meeli ka bannaan tahay xaq buu leeyahay markaa inuu soo socdo uu safka un buuxiyo waayo maadaama iyagu safkii ka horreeyey ay buuxin waayeen ayagaa taqsiir iyo gabadfal sameeyey taana wuu soo gudbi karaa deetana isagoo soo hormaraya safka markaa wuu soo buuxinaya wax dembina markaa kuma haysto ayaga ayaa safkii hore buuxin waayey bal sunno ayaabay u tahay arrinkaas yustaxabu waxaa la sunneeya an yusalliya inuu tukado ilaa shaakhisin wax taaganoo qadra ulutsay diraacin dhudhu saddex loo qaybiyo labadii leeg oo bayna wa baynahu alaaatu adruucin saddex dhunaayo dhexeeyaan famaa duuna iyo wax ka hooseeya fain lam yajid adaan basada musallan wuxuu fidin wuxuu ku tukado wixii ku tukanaya buu fidin ow khata khatan ama khad buu jeexi wayundab waxaa la sugeeya dafculmaari xiinaydin xilligaa ka maraya inaad iska celiso mar haddaad sutro samaysato wayaxrumu almuruuru in la maraano waa xaaraan ilaa idaa sallaa inuu ku tukado fii qaaricati ariiq waddada bartinkeeda wailaa lifurja wailaa liyasudda furja inuu furjo iyo meel bannaan awdayo oo fi safi lmutaqadim safka ka horreeya ku sugan mooyaane faslun fii sujuudi sahwi sujuudu sahwi ayuu u fasal yahay sahwiga waxaa la yidhaahdaa adhuul can ishay waa moogaanta shay la moogaado ama ha xasuunaado hore ama yaan u xasuunaaninin sujuudu sahwigana waxaa looga jeedaa qofkan tukanaya salaadiisa aakhirkeeda inuu laba sujuudood la yimaado oo ujeeddada laga leeyahana ay tahay in lagu kabo khalal iyo dhinaansho salaada dhexdeeda dhacay isagoo ilowsan ama xasuusanba sujuudu sahwiguna waa sunna oo dee shay waajiba ka tegiddii looma jidaynine shay markaa sunno ah ayuunbaa lagu kabaa haddii xataa sujuudu sahwiga aad iska daysood ka tagto salaadaad waa ansaxaysaa wax dembina kaama haystaan wuxuu uhi sheekhu yusanu waxaa la sunayaa sajdataani lisahwi laba sujuudood oo sahwiga dartii ayaa la sunneeyaa biaxadi halaaثati asbaab saddex sababood midkood alawalu tarku kelima waa kelimo ka tegitaankeed mina tashawudi la wal atixiyaadka hore aw ilqunuud fi subx ama qunuudka subaxa aw witri nisfi ramadaan alakhiir ama qunuudka witriga niska dambe ee ramadaan aw salaati cala nabiy sala allahu alay slam ama kusaliga nebiga fi tashahud alawal atixiyaadka hore aw salaati cala alaali ama aalka nebiga oo lagu saliyo fi tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe waxa uu leeyahay sheekhu sujuudu sahwiga labada sujuudood ee sahwiga waa la sunneeyaa oo si aynu sheegnay waa sunne saddex sababood midkood ayaana lagu sunneeyaa kow waa isagoo ka taga kelmad atixiyaadka hore ama qunuudka subaxa say shaaficiye qabto ama qunuudka witriga niska dambe rabadaan witriga taraawiixda iyagu niska dambe unba in la qunuuday qabaan niska horeba qabaan shaaficiyadu markaa haddii uu ka tago atixiyaadkii hore ama kelmad ka mida ka tago macnaa intii ugu yaraydaynu soo tilmaamnay saawi hadduu diga camdi hadduu uga tagaba waa sujuudaya sujuud sahwi buu la imanayaa ama ku saliidda nebiga atixiyaadka dam atixiyaadka hore lagu saliyo haddii uu ka tago iyadana sujuud sahwi buu la imanayaa waayo waxay leeyihiin waa dikri ay waajibtay atixiyaadka dambe in lagula yimaado markaa ka hore haddii uu ka daayana yacni sujuud sahwin buu la imanayaa waa atixiyaadkii hore oo kale uu ka tegey ku saliidda aalka nebiga atixiyaadka dambe lagu saliyo oo sunnayaasha ka midana haddii uu ka tago isagana sujuud sahwi buu la imanaya ku salliga nebiga atixiyaadka hore ayuunbaa looga qiyaasanaya yusanu sajdataani lisahwi ayaa la sunneeyaa biaxadi halaaثati asbaab saddex sababood middood alawalu tarku kelima kelimadka tegitaankeoda min atashawud alawali atixiyaadka hore ka ahaatay markaa haddii uu tarku bacdin ow bacd ilbacd halkau safiinuu yidhaahdo yani ow bacd ilbacd tarku bacdin ow bacd ilbacd waxa weeye yani hadduu atixiyaadkii hore ka tagiy hadduu bar ka mida ka tagaaba ismu tarku kelima min atashawud alawal aw alqunuud fi subxi aw qunuuti witri nisfu ramadaan alakhiir niska dambe ee ramadaan witrigiisa qunuudkiisa hadduu ayana wax ka tago susaa buu la imanaya aw isalaati cala nabiy sala allahu alay slam ama kusaliidda nebiga fi tashawud alawal atixiyaadka hore aw isalaati cala alaali ama aalka nebiga kusaligeeda fi tashawud alakhir atixiyaadka dambe ahaani ka labaadna ficlu maa shay samayntii weeye laa yubطilu sahwuhu aanu burinaynin wayubطilu camduhu u burin kalkalaami alqaliili hadalkii yaraaba weeyo naasiyan in lagu sameeyey aw ilaakli lqaliili cunid yaroo naasiyan in lagu sameeyey aw ziyaadati ruknin ficliyin ama rukni ficli ah ou kordhiyey naasiyan isagoo ilowsan ka rukuuci sida rukuucda oo kale walaa yasjudu usjuudi maayo limaa shayga laa yubtilu sahwuhu walaa camdu aanu burinaynin kaliltifaati daymadi iyo walkhadwati tallaabadiiyo walkhadwatayni ilaa an qara'a inuu akriya fii kayri maxalli lqiraa'a mooyaane ow tashahada fii kayri maxalli tashahud meeshii atixaadka meelaa inuu ku akriyo ow sallaa cala nebiy sala la alay sl inuu ku salliyo fii kayri maxallihi meeshiisii meelaan ahayn oo fayasjudu lidaalika wuu sujuudi sawaaun facalahu camdan aw sahwan midkuu doonaba ha u sameeyee culaya sheekhu ka labaad waxa weeye waa samaynta shay aanu sahwigiisu hadduu sahwi ula yimaado salaadda burinin laakiin camdi hadduu la yimaado salaadda buriya shay hadduu u camdiyo salaadda burin lahaa marka uu sahwi ahaan ula yimaado ayuu sujuud sahwigii la imanayaa waa maxay hadal yar dee hadal yar haddii uu ku hadlo oo u camdiyo salaaddii waa ka buraysa laakiin haddii aan ila ula yimaado iyadoo waxba kama yeelaynin markaa kal kalaamilqaliili naasiyan hadalkii yaraa haddii uu markaa ilow uu u sameeyo u hadlo sujuudsawi buu la imanaya aw ilaakli lqaliili naasiyan ama cuniddii yarayd isagoo ilowsan uu wax cunay ayadana wuu sujuudi ow ziyaadati ruknin ficliyi naasiya ka rukuuc amaa wuxuu kordhiyey rukni ficliya isagoo ilowsan buu rukni ficliya kordhiyo laba jeer buu rukuucay ogoday hadduu laba jeer rukuuci laha isagoo camdiyaya salaaddiisu way buri lahayd laakiin mar haddii sahwi uu sameeyey wuu u sujuudayaa haddii ragcad dheeraada uu la yimaado sahwiyaan ama u kacana waa la mid waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam duhur ayuu shan dukiyo waxaa la yihi salaaddii miyaa la kordhiyey waa maxay buui kaasi oo shan baa tukatay baanay nebigu laba sood buu sujuuday markaa intii uu salaamnaqsay kadib iyo tii aanu soo tilmaamaynay xadiidkii dulyadayn casr iyo dulmid ahaantooda inuu tukiyo dabeetana uu salaamnaqsay laba ragcadood ee layidhi salaaddii miya nuqsaantay ee u yihi maxaq baa wuxuu ninkaasi leeyahe laba ragcadood ee kale intuu tukaday dabeetna sujuud saawigii uu la yimi iyo wax camdigiisa uu burinayo saawigiisa aanu burin shayga haddaanu camdigiisa iyo saawigiisu toona salaadda waxba yeelaynin isaga sujuud saawi loo samayn maayo iminka waa daymadii yarayd oo xaggaa daymooday khadwo hal tallaabuu qaaday laba tallaabo uu qaaday haddii daaraqudni warinaya wuxuu lahaa saawi ma lahaa yacni dhaqaaq iyo hengesho fii wasbati salaa ilaa inuu markaa qofku dee fadhi ka kaca mooyaane ama istaaguu ka fadhiista mooye sujuud saawi ma laha wuxuu laakiin ka soo reebay inuu ku akhriyo masalan meeshii qiraa'ada meelaan ahayn masalan faatixadii oo kale ayaa wuxuu ku akhriyey yarkuuc ow tashaada fii hayri maxalli tasha ama isagoo taagan buu atixiyaadsaday ow sallaa cala nebi fii hayri maxallihi ama salligii nebiga ayaabu isagoo sujuudsan akhriyey waana dheeraadee ma aha yacni inuu atixiyaadkii halkaa ku akriyo inu atixiyaad kale la imanin ila salaadi ma jiraysa haddii kale isagoo atixiyaadka halkiisii kula yima faatixada halkiisii ku akhriyey ayuu haddana iyagoo dheeraada dib u akhriyey meel aan meeshoodii ayn ku akhriyey markaa taana sujuudi saawi ugu ula imanayaa buu leeyahay ama camdi ha u sameeyo ama saawi ha u sameeyo oo waayo dee taxafudkii iyo is-ilaalintii salaadda dhexdeeda lagu faray faral iyo sunno midkay doontaba ha ahaatee ayuu qofkani ka tegey ahaani ka labaad ficlu maa shay samayntii way laa yubtilu saawihu saawigiisu aanu buraninin wa yubtilu camduhu laakiin camdigiisuu burin kalkalaami alqaliili waa hadalkii yara naasiyan isagoo ilowsan ow ilaaki lilqaliili naasiyan ama cunidii yara isagoo ilowsan ow ziyaadati rugni ficliyan ama rugni ficliyuu kordhiyey naasiyan isagoo ilowsan ka rukuucisa rukuucdoo kale walaa yasjudu ma sujuudayo limaa shay laa yubtilu sahwu walaa camduhu aanu buranin kal iltifaatisa daymada oo kale waalkhadwati waalkhadwatayni tallaabo iyo laba tallaabo ilaa an qaraa inuu akhriyo fii hayri maxalli alqiraa'a meeshii qiraa'ada meelana inuu ku akhriyo mooyaane ow tashaada ama inuu ku atixiyaadsado fii hayri maxalli tashawud meeshii atixiyaadka meelaan ahayn ow sallaa cala nebiyi inuu ku saliyo fii hayri maxallihi meeshiisii meelaan ahayn oo fayasjudu lidaalika wuu sujuudi sawaan facalow camdan u sameeya ow sahwan u sameeyaa walow nasiya hadduu ilaawo التشhهد الأول aتحyaaدkii hor u ilaawey فذkره wuu xasay baعda انتصاaبihi intuu ogsaday kadib lam yacud ilayh u noqon maayo fain caada hadduu noqdo caalima بتaxriimihi isagoo gacaamidan una kasaya baطلت salaaةu way buri ow naasiyan isagoo ilowsan buu noqday ow jaahilan ama isagoo aqoon la falaa maya ka buri mayso wayasjudu lisahwi nawgu sujuudi wayajiب اlcawdu noqod baa waajiba لmutaabacaةi imaam imaamkiisa inuu raaco wain tadakara hadduu xasta qabla intisaabi intaanu kicinna caadda wuu noqon ay walow tarakahu caamidan hadduu isagoo u kasi ka tago facaada ilayh u noqdo baطalat salaadiisi way buri ilaa an kaana ila alqiyaami aqrab in kaana hadduu aday ila alqiyaami xagga istaagga aqraba midu dhow walow nasiya alqunuuta hadduu qunuudkii ilaawo fadakarahu xasuusto bacda wadci jabhatihi intuu wejiga dhigay kadib lam yarjic lahu u noqon maayo aw qablahu intaanu wejiga dhigin ka hor buu xasuustay caadda waa noqonaya wasajada lisahwina waa u sujuudaya in balaqa xadda raakic hadduu gaadhay qof rukuucsan xadkii waxau leeyahay sheekhu haddii uu ilaawo atixiyaadka hore ayuu ka kacay wuxuu xasuustay bacda intisaabi intuu ogmay u kacay lam yacud ilayhi u noqon maayee hadhowun buu sujuud sahwi la iman iyo cabdillahi ibnu buxayna waxaa laga wariyey rasuulku salaadu hor ayuu istaagay oo halkii uu markaa ka atixadsanaa buu istaagay markuu salaaddii dhamaystay buu laba sujuudu sahwi la yimi dadkina waa la sujuudeen riwaayo kale waxay ahayd nebigu wuxuuna tukiyey laba ragcadood salaadaha qaarkood dabeedna markuu laba tukiyey baanu atixyaadsanina wuu kacay dadkiina waa la kaceen markii ay dadkii salaadii u dhammaystee salaamo naqsigiisi ay isgarayaan buu kibaartay intaanu salaamo naqsanin laba sujood buu layimi isagoo suusad isagoo fadhiya dabeetana waa u salaamo naqsada haddaba wuxuuna yidhi hadduu u noqdo egintu kacay ayuu noqday calima bitaxriimi inay xaaraan tahay inuu noqdo oo rugni buu gudagalay rugniga inuu jaro inuu noqdaana wuu og yahay inay xaaraan tahay caamid weeyaana wuu u kasaya badala salaatu salaadiisi waa buraysaa waayo maxay salaadiisi ku buraysaa dee istaagganuu gudagalay waa faral atixiyaadkanuu ka tegayna waa sunna bay shaaficiyadu leeyihiin idan markaa faral baa wuxuu u jaray sunni wayacdibihi muqirat ibnu shucba laga warinayo abu daawuud warinayo nebigu wuxu uhi marka midkiin labada ragcadood uu ka kaco ee aanu si fiican isu taagin ha fadhiiso hadduu laakiin si fiican isu taago yaanu fadhiisanin laba suseegawn hala yimaado haddiise waxaanu idhi hadduu noqdo caaliman caamidan isagoo hadduu noqdo isagoo ilowsan ama isagoo jaahilahoon aqoon u ahayn buu noqday oo aan garanaynin shaygaas inuu salaadiisa burinayo oo waa wakhtiga uu soo islaamay baa dhow ama meel culimmada ka fog buu ku noolaa waxa uu leeyahay salaa salaadiisii markaa ka buri mayso weliba haddii uu markaa salaada dhexdeeda ku ogaado inuu noqdaabaa waajibu iskaga kaca atixyaadkan oo uu sarajooggii ku noqdo wayasjudu lisahwi sahwigaana waa u sujuudayaa ka aan ka soo hadallay waa kii munfaridkaa kelida ahaa haddii aada ma'muum tahay oo imaamkii oo atixiyaadkii u fadhiyaa adigu aada ogsatood kacdo waxa waajibku waa inaad noqoto limutaabacati imaamihi imaamkii si uu raaco waa inaad u noqotaa adigunbaa meelaad ka fikiraysay mooyaane halkii atixaadkii loo fadhiisto baad adigu istaagtay maamuumna waa tahay waa inaad noqotaa si aad imaamka u raacdo waayo mutaabacadaa ka muhiimsan gudagalka faralkan saa daraaddeed baa istaaggii qofkii masbuuq ahaa iyo fatixada arrinteediiba uga dhacaa haddii uu noqon waayo oo aanu mufaaraqa iyo kagoosina niyeynin eeg markaad kacdo laba wejiba waa ku furan yihiin mar haddaad maamuum tahay inaad ku noqotaa way ku furan tahay oo imaamka aad ku noqotaa inaad mufaaraqa iyo kagoosi imaamka aad niyeysato aduu salaadaad gaar isaga wadataana waa ku furan tahay laakiin waan iska sii taagnaanaya kollayba mar hadduu soo kici doono waan iska sii taagnaanayaa baan jirin ee ama noqo limutaabacati alimaam ama ka gooso mar haddiiba imaamku isagu ka tagana maamuumku uma bannaan inuu fadhiisto waayo waa sunna imaamka raacitaankiisuga waa falad mukhaalafada halkan ku jirtaana way fool xun tahay yacani kitaabuljamaaca inoogu iman moodo jalsatulistiraaxa oo kale ayaa haddii imaamku ka taga aad sadayn kartaa laakiin atixiyaadka waa fii sunna faaxishati almukhaalafa bay yidhahdaan waayo waxaanu nidhi fadakarahu bacda intisaabihi laakiin wain tadakara qabla intisaabihi buuhi wuxuu xasuustay inuu atixiyaadkii ka tegey intaanu si fiican isu taagin ee uu hinqadayunbu ogada caadda wuu noqonayaa markaa sajuudisaawina wuu la imanaya hadduu xagga istaagga u dhow yahay waayo wuxuu la yimi ficil salaada nadaamkeedii duuriyey hadduu camdi ula yimaadana salaadiisi waa buraysa laakiin hadduu xagga fadhiga u dhow sujuudisaawi maray walow tarakahu caamidan buuli hadduu atixiyaadkii dhexe isagoo u camdinaya ka tago sacaadaynay dabeedna u noqdo badala salaadiisi waa buraysaa in kaana ila alqiyaama aqrab hadduu xagga istaagga u dhow yahay istaagga hadduu u dhowaa salaadiisi waa buraysaa marka ila markii hore kas buu ka tegay haddana kas buu noqday qof ciyaaraya oo salaadii kala gooye ayuu noqonaya halkana qunuudka ayuu nooga hadlaya qunuudka waa taynu soo tilmaanay shaaficiyadu inay markaa iyagu sunnayaasha ugu jiro qunuudka subaxu marka wuxuu leeyahy hadduu qunuudkii ilaawo dabeedna uu xasuustay intuu wejiga dhulka dhigay ayuu xasuustay lam yarjic lahu u noqon maayo buu leeyahy kaa maxaa yeele faral buu gudagalay sunno dartii u jari maayo aw qablahu intaanu wejigii dhulka dhigin buu xasuustay caada wasajada lisahwi waa uu noqon sujuudu sahwina wuu layman in balaqa xadda raakic waa hadduu gaadhay qof rukuucsan xadkii hadduu gaadhay weeye haddiise qof rukuucsan xadkii aanu gaadhin waxba sujuudisaawi la iman maayo walow nasiya hadduu ilaawa atashawd alawal atixiyaadka hore fadakarahu xasa bacda intisaabihi intuu kacay kadib lam yacud ilayhim u noqon maayo fain caada hadduu noqdo caaliman isagoo og bitaxriimihi xaaraannimadiisa caamidan una kosaya badalat salaatu waa buraysaa ow naasiyan isagoo ilowsan buu noqday ow jaahilan ama isagoo inay salaada burinaysa ka jaahila buu noqday falaa salaadii ka buri mayso wayasjudu lisahwina waa u sujuudaya wayajib alcawdu noqod baa waajiba limutaabacati imaamihi imaamkiisa raacitaankiisa wain tadakara hadduu xasuusto qabla intisaabi intaanu kicin ka hor buu xasuustay caada waa noqonaya ee walow tarakahu hadduu atxiyaadkii ka tago caamidan isagoo u caakasaya facaada ilayhi haddana uu noqdo baطalat salaadiisi way buri waa in kaana hadduu yahay ila alqiyaami aqrab istaagga hadduu u dhowaa walow nasiya hadduu ilaawo alqunuuta ayuu ilaaway fadakarahu waxasay bacda wadci jabhatihi intuu wejigii dhigay ka hor kadib ayuu ogaaday intuu wejiga dhigay kadib buu ogaaday ayuu xasay walow nasiya alqunuuta hadduu ilaawo fadakarahu xasuusto bacda wadci jabhatihi intuu wejiga dhulka dhigay kadib ayuu xasuustay lam yarjic lahu u noqon maayo aw qablahu intaanu wejiga dhigin buu xasuustay caadda waa noqonaya wasujuuda lisahwi sahwigana wuu sujuudi in balaqa xadda raakici waa hadduu gaadho qof rukuucsan xadkii asaaliduka saddexaadna waa iiqaacu rugnin ficliy waa ridid iyo samayn rugni ficliya maca taradudi fiihi adigoo ka shakisan ee falow shaka fii rukuucin hadduu ka shakiyo ow sujuudin uu ka shakiyo ow ragcatin uu ka shakiyo ataa bihi waa la imanaya wa sajada waanu sujuudaya wain zaala shaku qabla salaam walow shakigani haba baxo salaamta ka hore ilaa idaa zaala shaku shakigu inuu suulo mooyaane qabla an yatiya intaanu la imanin bima yaxtamilu ziyaada dheeraad wax suurtagal ah inta aanu la iman inuu shaku ka baxa mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu shayga saddexaad ee sujuudsaawiga loo sameeyo waxa weeye waa iiqaacu rugnin ficliyin maca taradudi fiihi iiqaac waa ridid macnaa waa samayn waa ridid iyo samayn aada rugni ficli ah rugni ficli ah yacnii rugni ka mid a arkaantii la samayn jiray aada samayso adigoo ka shakisan masalan rukuuc baad ayaad ka shakiday wartaba miyaad rukuucday mise maad rukuucin sujuud baad ka shakiday wartaba sujuuddii labaad miyaad miyaad mise maad samaynin ragcad baad ka shakiday waxaad tidhi tadow ma ragcaddii saddexaad ba mise waa tii afraad ataa bihi buu ihi horta wuu la imanayaa shayga aad ka shakiday ee rukuucda ama sujuudda ama ragcaddaa la kaalay waayo asalku waa inaanad samaynin taasi waa mid wa sajada waanu sujuudayaa oo sahwigana waa u sujuudayaa maxaa yeelay dee shaygan markanuu samaynayo wuu ka shakisan yahay inuu dheeraad yahay iyo inaanu ahayn buu ka shakisan yahay wain zaala shaku qabla salaam walow salaama naqsiga ka horba shakiga ha kaa baxo oo aada ogaatid inaanu saa'id ahayne maxaa yeelay xilligii aada la timi shaki baad ayaad kula timi rukuucdan ama sujuuddan ama ragcaddan walow salaamta ka hor shakigiiba ha kaa baxee xilliganaad samaynaysay mutaradid baad ahayd wuxuu ka soo reebayaa un ilaa idaa zaala shaku shakigu inuu baxo mooyaane qabla an yaatiya bima yaxtamilu ziyaada inuu shakigu baxo uu suulo intaanu la imanin wax ziyaado ay suurtagal tahay wax inay ziyaado noqoto ay suurtagal tahay inta aanad la imanin inuu shakigi kaa baxo mooyaane oo markaas sujuudi maayo waayo shaygan uu la yimi calaa kulli taqdiirinba waajib buu ahaayo haddaanu xasuustan iyo haddii u xasuustayba markaa taradudkii waxba yeeli maayo masalan waxaad ka shakiday ragcaddii afraad adoo ragcaddii saddexaad ku jira ayaad shakiday masaalisa mise waa raabico ma tii saddexaadba mise waa tii afraad inta aanad uba kicin ragcaddii afraad ayaad xasuusatay inay tii saddexaad tahay ogobay ragcadda afraad la imaatinkeedu calaa kulli taqdiirinba waa waajib haddii shakigii lagu socdana dee in lala yimaadaabay ahaydoo tan saalisun baa laga dhigayey oo inuu la yimaado ragcadda afraad waajib bay ahayd haddii shakigaa sii jiro markii shakigii baxay ee la ogaaday inay tani saaliso tahayna dee waa raabicadii mid walba uu samayn lahaa marka wuxuu le ilaa idaa zaala shaku shakigu inuu baxa mooyaane qabla an yaatiya intaanu la imanin bimaa yaxtamil ziyaada wax ziyaado ay suurtagal tahay intaanu la imanin inuu shakigu baxa mooyaane ma ragcaddii saddexaad baa mise waa tii afraad inta aanu weli ragcaddii afraadba ou ka shakisanaa u kicin ayuu xasuustay inay tii saddexaad tahay marka wuxuu xasuustay baynu leenahay ilaa idaa saala shaku qabla an yaatiya bimaa yaxsib ilziyaada shay ay suurtagal tahay inuu dheeraad noqdo intaanu samaynin ayuu shakigiiba baxay asaaluka saacad waa iqaacu rugnin ficliyin rugni ficliga samayntii maca taradudi fiihi isagoo ka shakisan uu sameeyo uu rido macnaha sameeyo falow shaka fii rukuucin hadduu ka shakiyo ow sujuudin buu ka shakiyey ow ragcatin buu ka shakiyey ataa bihi wuu la iman wa sajada sujuudsaawina wuu la iman wain zaala shaku qabla salaami haba baxaba eh waayo wuu la imantaa dee waa sida yaqiinta asalku waa inaanu samaynin wa sajadana dee sababoo taradud baa jiray xilliganuu samaynayo wain zaala qabla salaami haba suulo salaamta ka horoo dee xilliganaad sabaysay mutaradid baad ahay ilaa idaa zaala shaku shakigu inuu baxa mooyaane qabla an yaatiya intaanu la imanin bimaa yaxtamil ziyaada dheeraad wax ay suurtagal tahay shayganaad dheeraadka u haysatay inta aanad sabaynin shakigi inuu kaa baxa mooyaane falow shaka hadduu shakiya hal sallaa alaaa saddex inuu tukaday aw arbacana ma afar inuu tukaday lazima waxa waajibku an yabniya cala alaqali inta yar inuu ku dhiso waidaa zaala shaku hadduu shakigu baxo fii hayri اlakhiira ragcadda u dambaysa waxaan ahaandu shakigu baxo lam yasjud ma sujuudayo aw fiihaa ayuu shakigii baxay sajada wuu sujuudaya fuqahadu waa niman maskaxda aada uga shaqaysiiyey oo aada markaa yacni u dhalaaliyey axkaamta markaa meesha ay wax kala soo baxayaan yacni fahankeedaa bay nagu adkaanaysaa wuxuu leeyahay qofku hadduu ka shakiyo inuu saddex ragcadood tukaday ama afar ragcadood tukaday waxaa waajiba inuu sida yarun ku dhiso inta yarun baad qaadanaysaa saw saddex iyo afar isuguma haysid maxaad hubtaa saddexda maxaad ka shakisata afar saddexda qaado si afraad la kaale waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxu idaa shaka axadukum fii salaatihi marka uu midkiin shakiyo salaadiisa falam yadri aanu garanin kam salla intuu tukaday alaaثan am arbacan saddex iyo afar midkuu tukaday falyaطrax ishak walyabni calaa masayqan shakiga ha iska tuur ha ku dhisa intuu hubo laba sujoodna hala yimaado intaanu salaamaqsanin ka hor haddii uu shan tukadana salaaddiisa shafci uga dhigi haddii uu markaa tukadayna tarkiiban lishaydaan bay noqon shaydaanka ayay markaasaga ka boodhayn waxaa kaloo sheekhu leeyahay shakiga hadduu baxo fii kayri اlakhiira yacni ragcaddan u dambaysay wixii aan ahayn buu shakigii baxay lam yasjud ma sujuudayo maxaa yeelay dee waxan uu sameeyey maca taradudka calaa kulli taqdiirin waajib buu ahaa aw fiihaa tan u dambaysay ayuu shakigii baxay sajada sujuudu sahwigii ayuu la iman waayo waxaanuu sameeyey bay leeyihiin xasuusta ka hor inay ziyaado noqoto ayaa suurtagal ahayd ayaa suurtagal ahayd falow shaka hadduu ka shegay hal sallaa alaaثan inuu tukaday am arbacana ma afar lazima waxa waajiba an yabniya cala alaqal inuu inta yarun ku dhiso waidaa zaala shaku hadduu baxo fii kayri اlakhiira ragcaddame waxaan ahayn hadduu baxo lam yasjud sujuudsaawil la iman maayo shakigaa ula iman maayo ow fiihaa ta dambe haddii uu markaa shakiga ka baxana sajada waa uu sujuudayaa waxaanuu sameeyey xasuusta ka hor dee ziyaado iyo yacni dheeraad inay noqotaa bay suurtagal ahayd walaa yaduru shaku shakigu waxba yeeli maayo bacda salaami salaamta kadib fii tarki ruknin rukninka tegiddii ila niya iyo wa takbiirati alixraam iyo watahaara mooyaane wayasjudu lma'muumu ma'muumku waa uu sujuudi lisahwi imaamihi almutaطahir imaamkiisii tahaarada qabay sahwigiisa wuu sujuudi wa imaamihi iyo imaamkiisa imaamkiisii wain tarakahu limaamu imaamku haba ka tago ow axdaa ama haba weysada ha ka tagto qabla salaadiha intaanay salaadii dhammaanin ilaa in calima alma'muumu ma'muumkii inuu ogaado mooyaane khata'a imaamihi imaamkiisa geefkiisa oo falaa yutaabicu ku raaci maayo walaa yasjudu alma'muumu masjude lisahwi nafsihi nafdiisa sahwiisa khalfa imaamihi almutaطahir imaamkiisa tahaaro qabo dabadi ee walow danna hadduu maleeyo salaama imaamihi inuu salaamo naqsaday oo fa sallama uu salaam naqsado oo fa baana khilaafuhu khilaafu maa danna siduu maleeyo si khilaafsani ay caddaato acaddo salaama macahu wuu la salaam naqsan walaa sujuuda sujuudina ma jirto waxa uu leeyahay sheekhu shaki bacda salaam yimi ou rugni ka shakiyey waxba yeeli maayo intii uu salaamo naqsaday kadib baa wuxuu ka shakiyey warniyow ragcaddii labaad ama tii u dambaysay arbaanad labadiis jood dhammaystire sujuud qudhan la timi arbay ragcaddaa rukuuci ka dhinnayd waana bacda salaam waxba ma yeelayo salaada asal waxa inay si dhammaystiran u tagtay ilaa inuu ka shakiyo niyada takbiiratulixraamka iyo tahaarada mooyaane mar haddii uu ka shakiyu dhaha mabaad niyeynin ama takbiiratulixraamkiiba ma salaadan aad ka baxday takbiiratulixraamba ulamaad imanin salaaddii wuu soo celinaya waayo wuxuu ka shakiyey wixii salaaddii ku guntamaysay asalkuna waa inaanu la imanin wadahaarana waa la midoo hadduu ka shakiyo inuu dahaaro qabayba intuu salaaddii tukaday kadib ayuu ka shakiyey inuu dahaaro qabiyin kale waxay leeyihiin markaana dee waa inuu salaaddii soo celiya intuu dahaaro qaato leannu waa shaki fii shardi sixatiha inkastay leeyihiin qowlka muctamadka ee xoogga badani shakigaa shardigu inaanu salaadda dabadeed waxba yeelaynin ama dahaara ama keyrkeed midku dano ahaadee halkan wuxuu leeyahay wayasjudu alma'muumu lisahwi imaamihi almutaطahir wa imaamihi ma'muumku wuxuu u sujuudayaa sahwiga imaamkiisa iyo wa imaamihi imaamkiisan imaamkiisii oo imaamkiisa imaamkiisu muxuu yahay wuxuu ka wadaa masalan qof baa wuxuu ku xidhay salaaddii oo badhnay masbuuq waa masbuuq imaam masalan laba ragcadood salaad masalan duhur oo kale ku jiray ama casar oo kale ku jira oo laba ragcadood tukaday ayuu ku xidhay qof baa ku xidhay imaamkaasina wuu sahwiyey uu ku xidhay imaamkii sahwiyey markuu salaamo naqsado dee masbuuqii qofkan masbuuq ahee ku xidhay laba ragcadood hore wuu kacayaa si uu salaaddiisa u dhammaystirto markay halkaa maraysaa buu isagiina mid kale ku xidhay eg isagii markaa iminka kana u imaamaa kanna waxaa usii imaamahaa mid horeo ka baxay ee fii aanin waaxidin ma bannaana qof inaad isagu ma'muuma inaad ku xidhataa macnaha waa kuwa yidhaahdaa wa an laa yakuuna ma'muuman xaala aliqtidaa xilligan aad ku xidhanaysa waa inaanu ma'muum ahayn baa shardiga walow xilli ka hor ma'muum ha ahaado labadiisii ragcadood ee hore hadduu ma'muum ahaa oonu iminka ma'muum ahayna imaamkii salaaddii ka baxay adigu imaam waad ka dhigan kartaa laakiin xilli uu isagii lafdiisii ma'muum yahay uu imaam daba taagay inaad ku xidhata aanay bannaanayn markaa wuxuu leeyahay sahwiga imaamkaagan adiga hadda ku tukinaya iyo imaamkiisii isaga hore inaad adigu soo gaadhin labadaba sahwigooda waad usjuudaysaa dee masalan halkan aabad ku weysaysanaysa waxaad ogeyd imaamkan hore inuu ka tegay adxiyaadkii dhexe dee sahwigaa kaa kaa horreeyey ila waa khalal salaadiisa dha waxay leeyahay khalalka imaamkaa galay wuu ka soo gudbayaayo kanuu soo gudbayaa khalalkaasina haddana isagana wuu ka soo gudbay adigu kuu soo gudbi marka waxay leeyihin sahwiga imaamkaa hore waa iyadu sue kan lafdiisa hadda ku tukanaya sahwigiisa waad u sudaysaa almutaahir buyna yidhi ee tahaaro qabay muxuu ku saarayaa dee haddii ay caddaato inuu muxdis ahaa xilligaa uu tukinayey haddii ay caddaato inaanu waysaba qabin hadday caddaato oo maxay ku caddaatay dee isagii baaba salaaddii maruu ka baxu istiqraab sameeyey buuhi mamaan wayse qabin marka waxa caddaatay inaanu imaanba ahayn mar haddaanu imaanba ahayn salaadima uma jirin markaa khalal ka imanaya salaaddiisa oo kanu soo gudbayaaba ma jirin bay leeyihin ila imaanba mu ahayn salaadba kuma jirin markaa wayasjudu lmaamuumu lisahwi imaamihi almutatahir wa imaamihi iyo imaamka imaamkiisa wain tarakahu limaamu imaamkii haba ka tago adigu waad waad inuu sahwiyey waad arkaysay haba ka tagee adigu waad sujuudaysaa aw axdaa qabla tamaamihaa ama haba xadao intaanay salaadii dhammaystirmin be masalan dee imaamkii oo sahwiyey oo aad ku xidhnayd ayaabay waysadiiba ka jabtay oo salaaddiina dhammaanin buu baxay markaa dee isagaa ila sujuudsaa wala iman maya salaaddii buu ka baxayaa halkaasuu isagu kaga tegaya istiklaaf buu samaynaya marka waa isku mid haddii imaamkiiba isagoo salaaddii ku jira oo dhammaystiray ka tagay isagu sujuudsaawigii adugu waad la iman aw axdaa qabla tamaamiha imaamkii saawiyaha haddii ay waysadiiba ka jabto oo salaaddiiba uu ka baxana ayana waa la mid wuxuu ka soo reebayaa ilaa an calima almaamuumu maamuumku inuu ogaado khata'a imaamihi imaamkiisa gefgiisaoo falaa yutaabicu ku raaci maayo hadduu maamuumku og yahay imaamku waxaanuu saawiga ula imanayaa inay gef tahay oo wax sahwi keenayaba aanay ahayn wax sahwi keenaya aanay ahayn hadduu ogaado ku raaci maayo ku raaci maayo masalan dee takbiirihii oo kaleu qaarba ka tegeyba taasoo ogii markaa inuu sujuudayo dee muxuu ku isagii baaba warqad ku qoray isagii ama waabuu ku hadlay bay yidhaahdeenoo waa loogu cudur daaray intuu kuga hadlay u yihi war waxaan u sujuuday tasbiixdii aan ka tegi waana loogu cudur daaray oo waxaaba la yidhi dee qariibu cahdi bilislaam buu ahaa ama nin midkuna barbaaray bibaadiyatin baciidatin cala alculamaa buu ahaa waa loogu cudur daaro salaaddiisa waxba kamay noqon mar haddaad ogaato inuu sujuudsaawigi waxaan ula imanaya aan wax jira aanay ahayn raaci maysa walaa yaduru shaku bacda salaami waxba yeeli maaya fii tarki rugni rugninka tegiddii ila niya wa takbiirat alxaraam iyo watahaara mooyaane wayasjudu lma'muumu waa sujuudayaa lisahwi imaamihi almutadahir imaamkiisii tahaaro qabay sahwigiisa wa imaamihi iyo imaamka imaamkiisii wain tarakahu limaamu haba ka tago aw axdaa ama ha ka jabto qabla tamaamihaa intaanay dhammaystirmin salaada ilaa an calima almaamuum inuu ogaado khata'a imaamihi imaamkiisa gefkiisa inuu ogaado mooyaano falaa yutaabicuhu ku raaci maayo halkaa inoogu joogo